فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلى بسم illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa habeenimo jimca ay soo galayso taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labiyo labaatanka jamaadul uulaa sannada kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada kuu soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan hadduu allaha qadaro waxaa ka mid ah taliska maraykanka ee afrika oo walaac badan ka muujiyey weerarada xarakada al-shabaab ee kusii badanaya ciidamadooda ku sugan geeska afrika waxaan caawa idiin soo gudbin doonaa maraykanka oo cabiray khatarta amni ee kaga imaan karta al-shabaab ee ka jihada geeska afrika mudaharaadyo rabshado wata oo maalintii afaraad ka socda dalka kenya waxaad dhegaysan doontaan macluumaad ku saabsan mudaharaadkaas iyo sidoo kale dad ku dhintay waddanka koonfur afrika waxaa lagu weeraray shiikh caanka ahaa dunida oo ay aad u necbaayeen gaalada iyo kooxo haysta diimaha baadilka ee aan islaamka ahayn warkiisana waa aad dhegaysan doontaan sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka islaamiga ah ee degmada saakow oo dowladdiini ah u soo xiray qaar ka mid ah dadka xaafadda biyooley ee degmada gabagabadeeda culimo iyo dad ka hadlay ayaa aad maqli doontaan waxaa sidoo kale caawa barnaamijka qayb ka noqon doona codadkii ka haray xafladdii beesha eelay ay ku dooratay suldaan guud oo ka dhacday deegaanka bisaqcadda ee gobolka baay waxaad dhegaysan doontaan codad ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta ugu sarraysa walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaayo u diyaargarooba isagoo dhammaystiran ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo dhammaystiran taliska maraykanka ee afrika ayaa walaac badan ka muujiyay weerarada xarakada al-shabaab ee kusii badanaya ciidamadooda ku sugan geeska afrika isagoona cabiray khatarta amni ay kaga imaan karta xarakada al-shabaab ee ka jihaada geeska afrika bogga rasmiga ah oo ay internetka ku leeyihiin taliska ciidamada dowladda maraykanka ee afrika ayaa lagu daabacay qoraal dheer oo calaacal u badan kaasuu ku baxaya luqadda afka soomaaliga halka awalkii hore boggan lagu daabici jiray luqadda ingiliishka qoraalkan ayuu maraykanku ku muujiyey sida uu uga xun yahay war saxaafadeedyada deg dega ah ee ku baxaya luqadda ingiliishka oo ay barta internetka ku baahinayaan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo soo bandhigaya xaqiiqooyinka ka jira saldhigyada dowladda maraykanka oo ay al-shabaab weerareen taliska africom ayaa sidoo kale ka hadlay khatarta amniya ee kaga imaan karta xarakada mujaahidiinta al-shabaab maraykanka waa inuusan hilmaamin saameynta ay ku yeelan karto al-shabaab waddanka maraykanka al-shabaab waa xoog sheegasho mararka qaarkood in si toos ah loo wajaho qofka xoogga sheegta waa tallaabo loo baahan yahay si looga hortago waxyeelada mustaqbalka inkasta oo weerarada cirka aysan keenin xal waara ee mushkiladda argagixisada sidan aan qoraalkan u aqriyay waxa ay ku qorneed iyadoo af soomaaliya ah bogga rasmiga ah ee taliska maraykanka maraykanka ayaa u muuqday inuu afkiisa ka qiranayo in duqaymaha wuxuushnimada ay ka wadaan soomaaliya aysan ka gaarin wax natiijo ah oo aanan ahayn inay xasuuqeen dad badan oo rayd ah dhanka kale wuxuu taliska maraykanka walaac badan ka muujiyey kelimadii dhowaan ka soo baxday amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abi cubayda kaas uu ku baaqayay in la bartilmaameedsado shacabka maraykanka iyo danihiisa runta ku saabsan al-shabaab waa urur xiriir la leh al-qaacida si aan xad lahayn ayay khatar ugu yihiin amniga maraykanka sida usaama binlaadin waxay soo gudbiyeen qorshe ay ku weerarayaan maraykanka sida aan ku sheegnay war-saxaafadeed shantii nofembar al-shabaab al-shabaab waxa ay sii daayeen muuqaal konton iyo laba daqiiqo ah oo ka soo muuqanayo amiirka guudi al-shabaab sheekh axmed cumar abi cubayda isagoo ku baaqaya in la weeraro maraykanka meel kasta oo ay joogaan isagoo sheegaya in shacbiga maraykanka ay yihiin bartilmaameed sharci ah islamarkaana ku celcelinaya dhowr mawduucyo kale oo ku saabsan jihaadka al-shabaab waxay sii wadeen xoojinta sheekadan kadib weerarkii shantii januari waxayna soo saareen bayaan kale oo lagu xoojinayo xiriirka ay la leeyihiin ururweynaha alqaacida oo ah kooxdii soo weerartay maraykanka koob iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii sidaas ayaa ka mid ahaa qoraaladii lagu daabacay bogga africom weliba oo af soomaali ku qornaa arrimaha kale ee muhiimka ah ee lagu daabacay boggan ayaa waxaa ka mid ah in maraykanka uu si cad u sheegay dagaalka uu kula jiro al-shabaab inuu kaga difaacayo khatarta amni ee gaari karta washington wuxuuna ku tilmaamay inay ka tirsan yihiin ururweynaha alqaacida oo khatar welibana laga filan karo maraykanka howlgallada uu kaga jiro geeska afrika wuxuu gacan ka geysanayaa sidii dalka maraykanka uu ammaan u noqon lahaa howlaheena qaaradda afrikana waxay gacan ka geysanayaan sidii loo yareen lahaa waxyeelada al-shabaab ee ku wajahan dalka maraykanka howlaha aan ka wadno qaaradda afrika ayaa muhiim u ah afrikaanka iyo maraykanka howlgallada aan ku beegsanayno xarakada al-shabaab maanta micnihiisu waa maraykanka oo ammaan ah maanta iyo mustaqbalkaba tani waa runta sidaas ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka lagu daabacay bogga rasmiga ah ee africom qoraalkan dambe ayaa fashil iyo wejigabax ku noqonaya dowladda federaalk oo sheegta in maraykanka uu ka caawinayo la dagaalanka mujaahidiinta iyadoona runta ay tahay sida uu maraykanku sheegayee ah inuu amnigiisa ku suganayo howlgallada wuxuushnimo ee uu ka wado soomaaliya qoraalkan saameynta leh ayaa maraykanka waxaa ku qasbay kadib weerarkii toban iyo toddobada askari looga dilay diyaaradaha iyo gawaaridana looga burburiya oo ka dhacay saldhiga ka hamsiinba ee deegaanka maanda bay laamo iyadoona weerarkaas ay mas-uuliyaddiisa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihaada geeska afrika فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa horey ayaan dhagaystayaal isla maraynaa waddanka koonfur afrika waxaa lagu weeraray shiikh caanka ahaa dunida oo ay aada u necbaayeen kooxaha haysta diimaha aan diinta islaamka ahayn ee baadilka ah shiikha la weeraray ayaa waxaa lagu magacaabaa yuusuf axmed diidaat waxaana uu ku sugnaa xilliga la weerarayay magaalada durban ee waddanka koonfur afrika kooxda weerar ku soo qaaday ayaa waxay xabado kala heleen dhanka madaxa waxaana saacadihii lasoo dhaafay si aadaha looga deerinaya xaaladiisa caafimaad shiiqa waxaana allah uga baryeena inuu caafimaad siiyo
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa daqiiqadaha soo socda qaybtii ka hartay codadkii laga jeediyey munaasabadii dhowaan suldaanka guud ay ku dooratay beesha eelay iyo sidoo kale qodob kale balse markaan mudaaracdii rabshada wata ayaa maalintiiyo faraad waxay ka socdaan dalka kenya waxaana magaalada nairobi saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata ciidamada booliiska dowladda kenya kuwooda ka hortaga rabshadaha ayaa waxay iskugu soo baxeen fagaarihii ay dadkan soo xaadireen waxaana ay isku dayeen inay kala eryaan dadkii dibadbaxa dhigayay iyagoona u adeegsaday rasaas noolnool iyo sidoo kale sunta dadka ka elimaysiisa warbaahinta gudaha kenya ayaa waxa ay sheegayaan inta la xaqiijiyay hal ruuxuu kenyaati ah uu ku dhintay rasaastii ay rideen ciidamada booliiska dowladda kenya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت
waa tahay idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa barnaamijka dhowxa oo aan caawa ku guda jirno intiinii xalayna la socotay waxaan barnaamijka dhowxa ku sii daynay qaar ka mid a codadkii laga jeediyey munaasabadii dhowaan ka dhacday deegaanka bisaqcadde ee gobolka baay taasoo suldaan guud ay ku dooratay beesha eelay ee qabiilka raxan weyne haddaba caawa waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mid a codadkaas waxaana ugu horeyn doonaan idiin soo gudbin doonaa sheekh maxamed abu usaama oo ah waaliga walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanaه wa tacaala na siiyey nimcadan tirada badan iyo khayrkan iyo amnigan aad u jeeddaan na soo waafajiyey xafladdan qiimaha badan ee farxadda iyo raynraynta ka muuqataa uu nin walba dareemi karo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si guud beelweynta raxaweyn oo aan isleeyahay mujtamaca soomaaliyeed door muhimay ku leeyihiin marka loo fiiriyo jihaadka maanta socda iyo halgankan iyo siraaca aan kula jirna gaalo waxaa la dhihi karaa qabaa'ilka soomaaliyeed waa qabiilkii ugu horreeyey ee hubkiisa ku wareejiya mujaahidiinta sidoo kale waa qabiilkii u horreeyey ee macaahidda sharciga ahee ubadka lagu baraya diinta islaamka bilaabay oo aan weliba aaminsannahay in badanna aan ku faanno marka aan qabaa'ilka kale la hadlayno in ay idinku daydaan oo ay idinsoo gaaraan aan mar walba ku waanino una sheegno waxaa intaa idiin wehelisa jihaadkan maanta ama halgankan soomaaliya maanta ka socda ee ay isku haystaan dadkii raayada tawxiidka watay iyo kuwii gaalada ahaa qayb weyn baad ku leedihiinoo ubadkiinnii baa ka buuxa waxaan isleeyahay maantayto soomaaliya lagama helaayo buqca ay ku kulmeen gaalo iyo muslimiin ay ku dagaalameen oo uusan ku shahiidin wiil raxaweyna ama uusan ku dhaawacmin taasna waa fadli aad leedihiin si guud markaan oga soo tago walaalayaal mahadcelintaas guud aan u jeedinaya beelweynta raxaweyn waxaan mahad gaara u jeedinayaa insha allahu tacaalaa beesha eelaay ee xafladdan soo abaabushay annagana uu ilaahayna soo waafajiyey subxaanahu wa tacaala maanta inaan idinkala soo qaybgalno wujuuhdan quruxda badan ay ka muuqato haddana lagu doortay suldaan sida haddaba taariikhda lagu akhrinayey shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka yaqaan oo nin culummo ah weliba kitaabka qur'aanka ah sanad ka haysta jazaahu allaahu khayran waa sharaf iyo qiimo waana guul ay gaartaan isleeyahay beesha eelaay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idiin weyddiinaynaa sida aad khayrka ugu socdaasheen oo aad u soo doorateen ninkaas qiimaha badan waxa aad ka malaynaysaan ilaahay inuu idinka siiyo subxaanahu wa tacaala isagana ilaahay inuu sugo khayrka iyo wanaagga lagu sheegaayay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala laabtiisa dejiyo walaalayaal ammaan laydinkuma koobi karo oo soomaalidu inta badan waxay dhihi jireen reerkani waa ahluqur'aan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo khayrkaas iyo wanaaggaas aad garab istaagteen waxaan rabaa inaan u mahadceliyoo kale nuqabada soomaaliyeed hadday yihiin heer wilaaye iyo heer wilaayaad ama heer xarako oo uu hoggaaminayo naqiib ibraahim oo hadda halkan ka hadlaayey sidoo kale waxaan rabaa inaan meeshan oga mahadceliyo wilaayada baay iyo bokool heer degmo ama degmooyin iyo heer gobol intaba oo lafdhabar u ahaa hawshan iyada ay socota ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha u saaro waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo lajnadii ka soo shaqaysay hawshan muddadana soo waday waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo walaalaha iclaamka ee iyagana juhuudda bixiyey ummadda siday u gaarsiiyaan risaalo xaq ah intaa ka gadaal walaalayaal maantay waa maalin farxadeed waxaan rabaa dhowr kelimo war la sheegaayay ma harin keliya waxaana laga rabaa waxay tahay sidii hawsha iyada aan u dhabayn lahayn oo aan u hirgelin lahayn in aynan nugu dhicin yaa ayuhaaladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun inaynan taa nugu dhicinaa muhima inaan ka fikirno hadal qurux badan waan dhihi karnaa amaamalmala'na waan istaagi karnaa wax isku toostoosan waan sheegi karnaa laakiin ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waxaa wax looga helayaa wuxuu yahay shayga khaaliska ee ilaahay dartii loo wada jalla wacala shayga ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa lagu dalbayaa ilaahay agtiisa wax looga helaa marka waxaa muhima walaalayaal shakhsi walbo inaga mid ah inuu qalbigiisa ku weynaado khayrkan iyo wanaaggan aan sheegayno inuu ikhlaas inaga noqdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo ee kuleelka uu jiro ee ummaddu u baahan tahay badbaadada inuu ilaahay nagu baxsado subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaan rabaa inaan u dardaarmo beesha eelaay walaalkan isaga ah aad soo doorateen sheekh cabdulqaadir wuxuu idinkaga baahan yahay hiilo sida codsanaya isagaba waad soo doorateen idinkoo dhowr gobolka kala yimid maantana waxaad ka dhigteen amiir amiirkaasii siduu sheekh shaacir idiin sheegaayayba wuxuu idinku leeyahay alsamcu wataaca fi lmanshati waalmakrah haddiuusan macaasi ilaahay idin amraynin waxaa laydinka rabaa markaa walaalkaa inaad garab istaagtaan u hiilisaan khayrka iyo wanaaggana aad ku garab siisaan biidni illaahi subxaanahu wa tacaala oo ayan dhicin maantay meeshana lagu caleemo saaray berrina garabkiisaan ka baxnay ma ahana shalay annagaa keennay maanta haddana waa ceerinaynaa maxaa dhacay dantannadii gaarka ahayduu noo qaban waayuu noo fiirin waayey walaalayaal waxaad kula collowdaan oo walaalka aa ku diiddaan ha noqdo diin maadaamaan diin ku kulannay soo diin maaha waxaan isugu nimid mise wax kalea laisugu yimid maadaama diin lagu kulmay miisaanka aan wadannaaye ha noqdo diin waxa aan walaalkaas ku qiimaynaynana ha noqdo diin sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu ajarsiin doonaa biidnillaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala cadaaladda aad dalbaysaan wanaagga aad dalbaysaan baahida idiin haysay maanta midnimo iyo wadajir waad ka bixi doontaan ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala waad ku mahadsan tihiin wanaaggan aad muujiseen waa sharci ilaahay uuna faray subxaanahu wa tacaala ilaahay isagaa qur'aanka inagu leh wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu kadalika nebiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waad garanaysaan xadiidkii in allaha yardaa lakum alaaa wa yakrahu lakum alaaa saddexduu nebiga sheegay inuu raalliga inooga yahay waxaa ka mid ahaa wa an tactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaa la iska rabaa marka inaad taas dareentaano uu idinka noqdo hamigiinna inuu noqdo gacanta inaad isqabsataan ood midowdaan mujaahidiintu leyla nahaaray u taagan yihiin inay idan mideeyaan oo aad gacmaha isqabsataan sidaa aawadeed walaalayaal waxaan idin dhihi lahayn guud ahaan ijtimaaca iyo midnimadu shareecadanna fartay mujaahidiintuna waa waxyeelo ay u taagan yihiin ummaddan islaamka ah inay ku mideeyaan raayatu tawxiid hoosteeda waxaa laydinka rabaa marka inaad dareenkaas qaadataan war haddaynan midoobin gaalada aan sheegayna ma iska dhicin karno haddaynan midoobin dad ma noqon karno ereyga kale waxaan rabaa inaan u dhaho sheekh cabdulqaadir sheekh cabdulqaadir oo waxaan ku dhihi lahayn mas-uuliyad culus baad dusha saaratay ilaahay subxaanahu wa tacaalaanu wuu kaala xisaabtami maalinta qiyaamo dadkaas ehelkaada ee qaraabadaada ahaa mas-uuliyad kuu dhiibtay waxay rabaan caddaaladay u baahan yihiin caddaaladduna waa waxa keliya ee xukunka dhidibada u aasa inuu xukun baaqi noqdo waxyaalaha sababa waxaa kow ka ah qofka inuu cadaalad la yimaado ummaddii cadaalad ku dhaqo laakiin hadduu jawr yimaado isla markii kuwii ilma adeerta ahaydeen aad ahaydeen baad isqabsanaysaan waxaa lagaa rabaa walaal marka inaad ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ku dhaqdo diinay kugu soo doorteenna diintaas aad ku maamushid kelimaadkaadii quruxda badnaa aad hirgelisid ilaahay subxaanahu wa tacaala annaguna waxaan ku weydiinaynaa inuu garab iyo hiilo ku siiyo biidni illaahi subxaanahu wa tacaala annagoo eber iska dhignayoo xabadna uusan naga harin yuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo keenay shareecadan maalinkaan qaadanna shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ilaahay dhiiggannagii kala badbaadiyey markaasaan quruxdan iyo sharaftan iyo wanaaggan aan maanta ku wada fadhinnaa oo aan ku wada joognaa walaalayaal haddii tan la waayana waxa soo noqonaya waad og tihiin waxa soo noqonaya waa is-uurdooxi waxa soo noqonaya nin walba ninkuu ka xoog badan yahay inuu dilo nin walba ninkuu ka hanti badan yahay hantida inuu ka qaato dulligii iyo ihaanadii socotay oo cidna aysan ka hadli karin oo dadkii musaafiriinta ahaa iyo dadkii maxasta ahaa iyo dadkii dhibaataysnaaya waxba haysanin gabdhaha jidadka lagu fuuli jiraad ogeydeen dadka xabadda sida raqiiska isaga dhiman jiraad ogeydeen bakhtiyaa nasiibkii lagu tegi jiraad ogeydeen waxaasoo dhan baa dib u soo noqonaya hadday shareecadan meesha ka baxdo laakiin hadday shareecadu baaqi noo noqoto biidni illaahi subxaana wa tacala ilahay baan ka rajaynayna inuu baaqi nooga dhige waxaasoo dhan way tegahayaan inta yare hadda hartayna waxaan isleenahay waa haraadigii hore insha allahu tacaala sii baaba'aya way sii baabi'i doonaan maxaa yeelay hogaankanagii waa wuxuu noqday hogaan diimeed odayaashannadii baa waxay u taagan yihiin inay shareecada tadbiiqiyaan odayaashannadii baa waxay u taagan yihiin ilaahay diinkiisa inay hirgeliyaan maanan ka gudbi karin marka wixii jaahiliyadii ahaa si sahlana looga gudbi karaa biidni illahi subxaana wa tacaala sheekh cabdiqaadirow howshaasaa ku sugaysa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala ay ugu muhiimsan tahay midda dariskaad hadda ka hadlaysa biidni illaahi subxaana wa tacaala annaguna ka mujaahidiin ahaan ilaahay idinkii subxaana wa tacaala waanu ku garab taagannahay waanan kugu hiilinaynaa biidni illaah anoo weliba ku hadlaaya gaar ahaan wilaayatu shabeelle sufla sida aan halkan kaala shaqaynan xaggana kaala shaqayn doonaa idinka ilaahi subxaana wa tacaala waxaa la yaab leh walaalayaal oon rabaa inaad dareentaan nuqaboy ummaddii waa nalala haystaa dad baa dhinacyada haysta kuwa annaga nala dhashay oo intay ka leexdeen shareecada ilaahay subxaana wa tacaala gaalada agteeda jooga ama ha sheegto magac isim ha sheegto ama ha sheegto aabbo waalid ha sheegto magaciisa ama ha sheegto inuu walaal iyo ehel yahaye ninkaasaa wuxuu rabaa khayrkan iyo wanaaggan lagu dhex sugan yahaa u cuntamila markaasu wuxuu rabaa kan inuu carro ku shubo maadaama isagii agtiisii ay waxba ka suurageli waayeen warqaatii baad ka tihiin imise dowladood yaa dushannada lagu dhisayo haddana baaba'ay war ma yar tahay mise waa badan tahay waa badan tahay tii farmaaja u dambaysay hadda waxaa ka hartay hal sana ka hartay muddadeedii waa dhammaatay waa la dhisaa waa nugu kordhacdaa waa la dhisaa waa nugu kordhacdaa shareecadina waa sii bulaalaysaa shareecadiina waa sii socotaa soo ilaahay fadligiisa ma aha subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala wallaahi gaal hadduu isku yimaado awood walbana uusan bixiyo ilaahay nuurkiisa ma demin karaan ilaahay idinkiisa subxaanahu wa tacaala yuriiduuna an yudfi'uu nuura allaahi biafwaahihim waya'ba allaahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun bilaahi calaykum innagu imiisaan ka dilnay sanadkaa iska dhaafa bilooyin gudahood meeqaan ka dilnay balidoogle gudaheeda waxaan kaga dilnay boqol iyo qadaadiicaan kaga dilnay diyaaradahoodiina waa ku gubnay waad ogtihiin hadda kenya intaasaan kaga dilnay toddoba iyo toban iyo wax raacaan ku dilnay diyaaradihiina waa ku gubnay kuwa iyaga xisaab ma laha miya maxaa xisaabiye kuwan iyaga ee soo istaagay u taagan ilahay shareecadiis inay tadbiiqiyaan waxaa la rabaa adiga in lagugu cabsiyo oo laguu maleeyo inaadan waxba haynin waxbana qabsan karin awoodna uu kaa badan yahu isu maleeyaa laakiin arrinku sidaa ma aha walaalayaal wax badan buu naga farxiyey ilaahay subxaana wa tacaala rajaanan ka qabnaa inuu naga farxiyo in badan ilaahay idinkii subxaana wa tacaala ninkii inaga inaga tagana waxaan u rajaynaynaa shahaadayo inuu ilaahay ku irsaaqo qalbi saadiq ah ayagana waxaan u rajaynaynaa biidni illahi subxaana wa tacaala haziime iyo baaba aan u rajaynaynaa ilaahay idinkiis ahdaafta ay soomaaliya u yimaadeenna uma suurageli doonta intuu wiil mujaahida nool yahay biidni illahi subxaana wa tacaala waalidkaa quruxda badanna ayna garab taagan yihiin marka walaalayaal waxaan idin dhihi lahaa mar walba mujaahidiintu way ka hadlaan inay idin taxriidiyaan oy jihaadka ka hadlaan oo ay idin dhahaan aan dagaalanno oo aan gaalada iska dhicinno macnaheedu waa waxarid ilmu'miniin cala alqitaal wey wax kale ma ahan haddii maantayta aan isku darna seefti iyo inaan dadkanagii baraarujinno dareensiinno meesha uu sharka kaga soo socdo wax khayr badan waayo walaalayaal waad dareemi kartaa nimcada aan haysanna maantayto dadkaanna waxay rabaan nimcadaa inay beenbeen ku bixiyaan dhiig badanna waa u baxay dhiiggaas ma dayacaynaa marka meel cidlamaan kaga tagnaa ilaahay uu markhaati ka noqo waxaa la rabaa meel cidla yaanan kaga tegin dhiigga mujaahidiinta walaalayaal qalbisan oo walaalnimo lahan idinku salaamaynaa biidni illahi subxaana wa tacaala sida sharafta badan eed noo soo dhowaysaynna waa idinkaga mahad celinaynaa soomaali maanta meel baad kaga qoranteena ilaahay ha idiin dhabeeyo fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale dadkii halkaas ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon qalbi oo ka tirsan beesha eela qaybtooda degtay jubbooyinka anna weyka dareeree walaayooyinka jubbada dhexe siiba degmada jawaari way raalle kaanaa suldaanka la dooradi eelay qabiiliis dhan dooradeen unuu maqan la dooradi hiil iyo hooba laga rabteegna suldaanka way lannaa way ka dadaalasee midnimo in eelay adimidayta in walaalaha jiiraanka eh si islaamnimo ka dhexayta adaana dhaqanta in kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa ninkii diyaaran eh ada ha dhawayta cadowkaa koowan nin adakuweelo nimanka murtadiinta eh iyo wal alla walaagii gaalraacana cadowgaa kuweelo saas daraadiyaa way kinka bishaareyaneuno haddii uuna anu jubooyinka in hiil iyo hooba kii laga rabteegna meel alle meel adaniindirtana uuna galaana way kaloo koocosadaana in dhallinyarada eelay adaku guubaabido in jihaad fii sabiilillaah la galo waayo wadanka dhibaato culus ayaa saaran gaalo meel walba ha ka duuli may nili dilahay may laka dagaalamahay may muslimiinta liin baabiyahay may tawxiid aan qaadateen laa ilaaha ila allaahu muqlisan may arteen gaalnimo qaadateen kitaabku musan ka dhaqamaytaan meete intay kashaanteen dastuurka ma qaadataana siin walaalayaana walal wadasaasa siisaan leyan gaalo uniina waylanaa kitaabka ilaahay iyo sunnada yaa ka dhaqamaana hal suuradood gudaasha awillaka sheegay waman lam yaxkum bimaa anzala allah faulaa'ika hum lkaafiruun faulaa'ika hum lfaasiquun faulaa'ika hum aldaalimuun intaas dham ilahay idinka naqnaqahay iyoona may leeyaan dimuqraadiya maa micnaa dimuqraadiya dimuqraadiya micnaheeda maxay tahay waman alafa aana alifay dimuqraadiya waxaa alifay cabdun min cibaadi illahi yukriju min bowli sabiyi maratayn waqad kafara biancami illaah addoon ilaahay awri waddada kaalada maraasi lama rakabahi oo haddana nicmada ilaahay kufrihi ayaa dimuqraadiya hadejiye kitaabkuna ah dejiye allah jala wacala ma i dimuqraadiyada awood siyaasee naago waylataa bilaanta muhiimadda koowaad waa in la siiyaa waa in wasiir la kuheela waa in madax la kadhikaa gaalada way had iyo jeerka dadaalasee si muslimiinta iyo dhabar jiifadi iyo way anroorahayna allah subxaana wa tacaala way dhahay atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun ilaahay axadu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markii laga jari muslimiinta oo tawxiidka liimbandhikaayi gaalada acdaa'ullaahi nabiga kahayti waybaa ka mid tahay lacan allah waliid binu qiir iyo ka mid ahay sifadii likitilmaami iyo sifada murtadiinta maanta inay isku mid yihiin idiin sheegaa fiiriya allah wuxuu yidhi waliid binu qiir waa likitilmaamay hammaazin mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri muctadin ahiim cutullin bacda dalika zaniim hangmayarte همازين وليان على الانك لا إله إلا الله مخلصا ويعمل عملا صالحا كان إرهابي كما يزعمون ومن قال لا إله إلا الله بأفواههم وليس بقلوبهم ويعمل غير عمل صالحا هذا هو المسلم كما يزعمون قالوا ذلك الدراهي إن منك مسلمين تيه ويسعد بديهن نيروبي أرض السببة بوجنبورة واشنطن مولبك الدقايا انت اسمه ويديايا ورمونكم الشباب اللي نميه وهلسا نويانا dhuntan ingalana bariga afrika qabsadahayna hal hanoo deeroy laakiin iyo diintaa ka horjeedana sheege gaalamay rumaysanta maya soddon ciidan halii keeno tangi haliigu dhex rido waa duulaya maanta iday halijey oo ku xaajaha gudude tumu ilbaabka suruntoy tumu shabaakaha suruntoy hali waardiyeey oo intii muku xaajadan ka dhammaysado gaalana filinshaasaasa gadareer ikhwaani isinkoo raalle way in ogolaadasana in walyar fariin an andira ashaydaan uhuru kenyatta يا فرين هذا أنت له فرين تصلك بهاس باللغة الإنجليزية صدراتي عدكي شيء مع المسؤول في الإنترنت قال لكوي أنا قال لك عبسدو إني أخاف الله رب العالمين بسم الله We are sending this message to Uhuru Kenyatta. You must remember what happened inside your country and outside. Do you forget what happened in Garissa University and commercial place for Israeli, also in El Ade and other places. You must know what happened in El Ade. Your military force was killed at least 200 soldiers and injured and died. Also, you must know what happened in Lamo, where is the intelligence and your military base was destroyed by seven percent only. I told you several times to draw your military in our country, but you refuse it. You will be you will be know what happened of them. Other side, that the one who announced himself that he is the superior and the greater in the world, I mean America, Al-Shabaab destroyed seven aircraft and killed 70 military soldiers of American and Kenyatta. So that we are very happy. This January, this month is called for the Miladia January. January is the first day that the American soldiers become a black day. So that if we are a LA clan, if we are a LA clan, we must defend our country by the enemy. If we are a LA, we must defend the Holy Quran. Say Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar فوق كيد المعتدي ورجال نحرس مله بلا انت هرتين لكركره تكامو لجبسده توغنيمه iimaan la galata wargaalada wadanka halkibiyay dadka walaalnyagaan ee oo wadamada magaalooyin gaalada ka hoos nool dhib iyo qabaan ilaahay dhibkaas qaadi karo laakiin way sugayana mujaahidiinta iyo in alan dagarab siida faman aasha alfa wa alfayn fala budda yawma sir al-qabr kun ama lama kun sano dad nool maalin ay dhimadaas dagaalka ka dhimadaas tantaas dagaal ma dhimaas maalintii ajalla ko jeey dhimadaas saas daraadiya dhalinyaro wala siin guwaabiyahay in dagaal isin galaan in gaalada wadanka la kabiyo burundeesa ka jira ugandeesa ka jira ethiopia ka jira baardheer rogan buura rogan meel kasta rogan onin inta fadhiina walaal yugan dhibaataas ka jiraan suurtagal ma ah haddana way siin macnaye kelmadihii ingiriiska aan sheegay يا الصومالي كم يعني ايه ويبقى كساف سلايتي وهورو كنياتا الشيطان كلا رو يا فرين اندراني ويلا انا يقصنتا والال ولا يكلي ودنك قدا شيء يا ودنك دبتس ودنك قبا وهلمانتي ولا يكلي جامعة قهرسة ولا يكلي وسقي ولا يكلي العداء in ciidamada lama boqol iyo walajin la kadili intaasoo boqol la ka dhaawacay war habaardabow hilmaantay casharkii al-shabaabka siidi oo laamo khannaasiin ah aawi gantaalada niyukuleerka aawi dabaabadahaani aawi ciidamada dadka cunaya aawi toddob cunuga koo hoosgalli allahu akbar allahu akbar
malaaq ibraahim food waa malaaqa beesha gaaljecel qaybtooda degta walaayada islaamiga ah ee baayo bokool isna wuxuu ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadaas salaan bacdigeeda alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahigiina siiyey nicmatulislaam iyo nicmatulislaam iyo nicmatuliimaan ilaahigiina siiyey oo naga dhigi dad muslimiin ah oo ahlu tawxiid ah ayaan u mahadnuqaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa maamulka islaamiga shabaab xarakatulmujaahidiin waxaa kaloon u mahad celinaynaa xafladan wanaagga badanna oo sida quruxdu badanna loo soo agaasimay oon arkin lixdan iyo lix sanaa jira horba meel lagu hayo laakiin waxaa la yidhi nishalay guuri iyo nibirigi guuri iskama daba tegaayeen beesha reer eelaay awalba kayrkan badan waa ku ogeen wax lagu tilmaamaya ahayd wixii lagu tilmaamayay ayay bannaanka soo dhigtay oyna uu soo dhigtay ummadda diriska la ah oo soomaaliyeed inay maalintii ay wax dooranayeen xafladaha caynkan ah oo ku saabsan xagga idaarada iyo maamulka kala dambaynta aqoonta oo ku saabsan inay ku daydaan marka midna waa jirtaa waxa waaye dad badan oo beriga anigaba hadda beelaan ka socdaah oo dhihi doonto beesha reer eelaay sidii yeeshaan yeelaynaa ina dhahdo oo kollay dilaaci doonto inay jiri doontaan u malayna marka intaas markiin ka gudubno annaga waxaan nahay dad muslimiin ah waxaannu isku raacnay diinta iyo kitaabka ilaahay oo maalin walbaba ay u taagan tahay culummadaas dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda ay u hureen ayaan u taagannahay maalin walbana meeshii xaflad lagu dhigo waxaan dhahnaa wargaaladaan dhowna wargaaladaan yeelna waxaa la rabaa qowl iyo ficil waay qowlka waa dhahne ficilka in la sameey waay taas markiin ka gudubno waxaan mahadla maad u celinaynaa beesha eelaay oo dooranayso ogaas guud oo diini ah oo loo mooradayey oo dhegta qaba waraabaha dhegeysaga qaba aan ahayn oo naqaano sheekh dadi waxaanu markaa aan leenahay ogaaska la doortay xil weynaa loo dhiibay xilka allah la kalkaalo waxaan leenahay oo kale kii dalka iyo diinta oo dadka ku hogaamiya oo maanta ogaas guud waa soomaali ayuu ogaas u yahay ma ahan qabiil kale eh kii ummadaas hogaamiyo oo annaga aan ku dayanno oo ciyaalka adiga dhasha midna waa curud midna waa yaraan curud maadaama aan ahayn waxaa laga yaabaa inay wax naga qalqalda yihiin kiina toosiye allah ha ka dhigo beesha dooratayna kii wax u qabto oy mahadiso oo taariikh reebo taariikhda la reebaya adduunka mid waa xumaati midna waa wanaag xumaati midan ahayn oo wanaag ah kii reeba allah ha ka dhigo gabagabadii shaacirul islaam ayaa halkaas gabay ka soo jeediyey halguubaaba garaadka cusuba an ere halguubaabana gunta ceelaya an laha halguubaabana guud ahaan golaha nuqamada an laha garaadka cusub guul yaalla ka aree guntaa waa ka dooratay garabkaa guul allaha saar garaad gorasho dheernaqooy garta ilaahayn ku eexdaan garaad gorasho dheernaqooy garta ilaahayn gembahaan garaad gorasho dheernaqooy gunto inshal guuriyaan garaad gorasho dheernaqooy gardorro an qaadadaan garaad gorasho dheernaqooy gacmo furan garaad gorasho dheernaqooy go'aan iyo casiimo leh garaad gorasho dheernaqooy gobonnimo doon eh garaad gorasho dheernaqooy gumaysiga inan gobol haaran allaahu akbar garaad geese ee noqooy islaamka garab siyaaw garaad geese ee noqooy gaalo unku goojiyaan garaad geese ee noqooy gawaarida gaashaman iyo gooshka milatariga io guuxuga diyaarado unku guulawaan garaad geese ee noqooy gantaalaha gemi unku gariidhan garaad geese ee noqooy godka hawaalla mal horaayo geer ining aabi weelan allaahu akbar garaadka intaasaa ka guubaabiye gunto may ka guubaabiyey gogol sharaflee qaadeen geel badanha goorideen gacaltooyo badanha hadhow hayteenna garabkiin guul allaha saara gurigiin ma abaarsado gontiin gunama iilu gobtiin garmuwayta gabirtiin guur muwaytu walsan guuriyaw walsan galabaw walsan geedgeedaw gurigiin alla masheen gurigiin gaalo alla masheen guntamay ka guubaabiyey garaadka garab inii la sii guntamay ka guubaabiyey garaadka gaari inii liingada gunto mayka guubaabiyey garaadka orogeeslaab ee gollanka intay liingeli gunto mayka guubaabiyey garaadka geel inii lasii gunto mayka guubaabiyey garaadka guro inii liin dhis gunto mayka guubaabiyey garaadka gabar inii liin oros allaahu akbar intaasna insha allahu tacaala guntaanka guubaabiye asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay maamulka islaamiga ah ee degmada saako ayaa wuxuu dowro diini ah u soo xiray qaar ka mid a dadka degan xaafadda biyooley ee degmada dowladda ayaa socotay toban cisho waxaana xiritaankeeda ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka bismi illaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli wabacdu waxyaabahaaynu sida dardaarmayno oo ra-iisiga ama cilmiga meeshan aad ku barateen oo ku baraarugteen waxaan rajaynayaa waxaa lafdhabar u ah ugu muhiimsan tasxiix towxiid towxiidka qofka inuu caqi- caqiidadiisa inuu tasxiixiyo oo dib ugu noqdo oo xaaladda maanta jirta gaar ahaan kufriga maanta ummaddii ay ku dhacday inuu ku baraarugo alkufru bidaaquut daaquut oo lagu kufriyo laa ikraaha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay faman yakfur bidaaquuti wa yu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati wasqa so ilaah ma dhihin daaquud oo lagu kufriyo waxa weye shardun lisixati aliimaan iimaankiisu ma ansaxayo qofkaan daaquud ku kufrin daaquudna waa maxay daaquud waxa weeye wax kastoo xadda ilaahayn ka baxsan dhaafa laakiin afar qodob ayaa maanta culimmadu waxay yidhahdeen ugu markuu qofku sameeya la odhan karaa hebel waa daaquud yaa daaquud yaa fulaan la odhan karaa waa goorma afartaas marka uu yidhahdo hallay caabudo aniga waa daaquud addoonnimo waa dhaafay waa kibray markii uu ku raalli noqdo inta la caabudo nimanka dhehaya hadda annaga dhulkii cirka fidinay annaga dhulka abuurnay badaha biyaha ku soo shubnay soo dhawaaqid maaha inaan shakiso xataa waa gaalnimo inaan shakiso xataa maxaa laa ilaha illah maxaa leeda haddaa shaki ka qabto maxbuud xaq lagu caabuday awood qarsoon oo koonkaa maamushaa ma jirto ma jirto oo nin baad abuurtay koonka kule anaha dhulka fidiyey magaha kadaa jira ninka shakiyaa inay kuwaasi ka faran yihiin dhawaaqid yihiin kaafir wey iska dhaaf ninka ka dabageblaynayo oo mataqaanaa shaqaweysooda ku haya warkaas macadi faman yakfur bidaaquuti shaqaweys ragga dhulka fidiya baa lagu sheegaya kitaabka marka la qoday wiilashiisi waa joogaan culimmada kale noocaas sufiyada kulli wiilashoodii ama jooga ama iyagii baa jooga marka la leeyahay shan nin baa dhulkan fidisay badaha biyaha ku soo shubtay hawlaai dawaaqiid in lagu kufriya waajib wailaa wax salaada qofka ansaxaya ma jiro iyo towxiid ayib waa laba soo maha hallay caabudu yidhi ama uu ku raali noqday inta la caabuday waa labo qayb buu ka warrama wuxuu yidhi saasaa dhici doonta waa daaquud laa yaclamu alghayba ila allah soo maha qaybka waxa weeyaan waa arrin ilaahay uu la gaar yahay ninka jin meelahaas inta wax ka soo warwaraysa wax soo xadxado soo helhela waa tuug wey wuxuu soo xaday baab aan la geli karin oo ilaahay la keli yahay baa shayaadiin soo xaday markaasuu sheeganaya inuu isagu weliyahay daalim weeye tuuga in la qabto u baahan kan afraad waxaa weeye markuu ku xukumo wixii ilaahay uu soo dejiyey waxaan ahayn markuu wax ku xukumo daaquud afartaa shay waa qofka sameeyey yaa fulaan yaa daaquud baa la dhihi karaa bale culimaa maanta odhanaysaa arrintaas waxaa weeye waa nimankan gaalo maaha raggii wax soo baray raggan soomahan khaliijka soomahan sacuudi carabiya soomahan raggii muftida waxa ugu waaweynaa baad ka helaysaa hadda haddaa baartid fadwadooda odhanaysa afartaas cidii samaysa afartaas way dhawaaqidu ugu khatarsan yaa waayo afar ragga fadwadaas soo jeediya oo aad wikibiyada haddaa kala soo bixi karta wikibiyada miyaa ay raheen shaamilad cabdilcasiis ibni baaz cabdalla alghadayaan waa ii tiri afarta kibaara culamada sacuudiga ugu waaweyn intii ayna dhicin eleven september dood kama jiran waa la iswaafaqsanaa fadwada culamadan kulligan ku dhaqmin soo maaha laakiin markii arrintaas dhacday waa la kala qaybsanay fadwadiina waxaa in la qariyay noqotay waxaa weeye ceeb baa dhacday waa la kala qaybsanay حاكم بغير ما أنزل ألم تر إليهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من ربكم يريدون تدك الشيطانية ما هو ماركين اللي يابني sheeganaya in ilaahay rasuulkiisa rumaysanaya risaaladan haddana daaquud u xukumtabay maxkamadaha dawaaqiidda ee xukaamta dawaaqiidda aho nabdi ilaahay tuuray oo mid kale soo qaatay u xukumtabay miyaadan arag oo la yaabin waxaa lii waxay la mid tahay ayaddu marka ilaahay leeyahay alam tara kayfa facala rabbuka bicaad alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil nimankii qooqay oo yidhaahdeen koomkaan anaga kacbadan soo duminayna yaa la diriray allah shimbiraa waxay ku soo daadeen wax sinsintoo kale maana walba dhinac buu dhaha lugtuu taaga waa qurmada kan isagoo fuursan waa daawanaysa watana waxa wey waa arrin la yaab leh muslim baanahay daaquud baana xukumtabaya sharciga ilaha iga daaya maaragtay ama maanta laguma dhaqmi karo calaa kulli xaal daaquud oo lagu kufriyaa waa shardun lisixat aliimaan iimaanku ma ansaxayo haddii taalo waayo weligaaba tuko weligaaba soon caqiidada ninaan toosharow haba cibaadaysan buu yidhi ciidaama row ma ahayn ha isku ceebaynin waa afsudhaxlagaligiisa yidhi ciiryaama ma la yaqani ya dhagood haa dhagood aroortii soo dhacdo aad roob ku moodeyso waxaas ma roob baa madha waxbay soo saarayso maya cibaado aan caqiido lahayn waa sidaas ciiryaamow ciiryaama ro ma ayna isku ceebayn marka ikhwaani xadiidka nebigana wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah xarama maali wa damiha xisaabu cala allah ninkii towxiidkaa ku dhawaaqa laa ilaaha ila allah man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah waa waa qaybta laa ilaahadii hore wey laa ilaaha macnaha waa inaan ku kufrisay wixii ilaahay sukadiisa laga amar qaato oo wax jideeyo oo wax xukuma oo waa kaa qayb qayb sheegta oo waxaa aalihada haddaan dhawaaqinta ku sheegin ku kufriya laa ilaaha wa kafara bima yucbadu min duuni illah hadduu isugu kufrin ka waran marka tawxiidkiisa muxuu noqonaya ila allahu buu ka bilaabmaya ila allahu tawxiid ma noqonaysaa maya horta horta qashinka qalbigaa ku jira ka saar horta iska daada laa ilaaha ka soo bilow ila allah macbuud xaq lagu caabudayo awood qarsoonoo koomkan maamusha ee in la adeeca iska leh alaa lahu alkhalqu waalamru koomkan ilaahay baa khalqay awaamirtiisuna waa inay ka socotaa in ilxukmu ila lilaahi hi amar an laa tacbuduu ila iyah marka xukumkaas isagaaba cibaada calaa kulli xaal masaladaas waxaa loo baahan yaha marka qaabkee loogu kufrinayaa dawaaquud see loogu kufrinayaa saddex shardi wey inaad qalbiga ka nacdid oo tiraahd ma ninka addoonka xumo isku xaarayaa yidhi anaa koomka fidiy calayhi lacnatullah soo maa kan qurunkiis laga teegi baa wuxuu leeyahay kow qadiyada labaadna inaad ka beri noqotod gacanta ka laabid maalin baa dhaana ada ciidankii ka mida dawaaqiidda haddaad tiraahd wallaahi waxa lagu jiraa waa gaalnimo wallaahi sharciga ilaah in lagu dhaqmay hada anigu waxaan ilaah anigu waxaa beri baan ka oo see beri wata adaaba difaacay sooma adaaba difaaciisi intaagana qoriga uu haysta adaa xertii ka mida suufiyada oo dhahaysay maaragtay annagaa dhulka cirka fidinay oo badaha biyaha ku soo shubnay adaaba ka mida oo tusbax ka daba wata sooma marka waa inuu ka beri noqotid oo bannaanka istaag saddex waxaa weeye cidda duminaysa nidaamkaas inaad af iyo gacanba ku saacida naf iyo maal inaad ku saacida wa ilaa mabda aan wax kuma lid sooma mabda aan la isku haysto oo loo xaq iyo baadilku ay ku dirirayaan haddaadan dhibta la jeclaan oo naf iyo maal aadan xaggiisa xigin waxaad ku leedahay ma jirto sooma haddaad ku leedahay maa laga arko maa difaacatid maa garab istaagtid maa laa ilaaha illa huda aad ku dhawaaqaysid ka run sheegtid haddaadan beenaalo ahayn marka ikhwaani saddexdaa qodob baa daaquud loogu kufrinayaa qalbiga inaad ka lacnado iyo inaad gacanta ka laabto aadan waxba ku darsanoo la shaqayn iyo saddex in aad wax ka dumisid oo aad ka xaaqdid saaxada sidii looga xaaqi lahaa aad ka shaqayso intaas baa la iska rabaa cid aanan markaa aanan ku kufrin daaquud wax iimaana lagama hayo waxba salaad iyo weysan isku wareerin iyo mataqaanaa hawl kale aan loo joogin madawaaqidana intaa ay ka kooban yihin waa inaga soo sheegnay wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah intaas kadib waxaa gabagabada dowladda ka hadlay mid ka mid ah odayaasha xaafadda iyo sidoo kale dadkii dowladda ka faa'iidaystay waxaa waye meel herey xuseen suleymaan maali saale here dowladan maynan soo timid utumu maalmoode ashrabama ku qaadayna may ku mid ah maraatib uddiin iyo maa huwa alislaam maa huwa aliimaan iyo tawxiidka maa huwa tawxiid ayaa waxyaaba badan oo lahankoobo korna oo lumidaya macnaa insha allah waya ka qaadani waan iyada aan ka faa'iidin marka alxamdulilah ilaahi ka mahadsan ee kadibna dadkii haqaaban gaabiyaan ku mahadceliyaan marka insha allah may rajaanayni walbadan kalena nu kusii fayno insha allah waana nin ziyaadi saas rajaan insha allah wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magay xuseen deer umadeenana dowladan waxay socotay toban maalmood waxaan ku faa'iidnay cashiro badan oo duuxiidka ka tirsan yahay casharadaasna waxaan ugu faa'iidaysanay tobanka maalmood aan kuu soo sheegay casharada aad qaadatiin imise bay dhammaayeen marka mid mid noogu sheeg Mar- kow maraatib uddiin alislaam aliimaan alixsaan iyo waxaan ku soo badanayay shirkul akbar iyo shuru- shuruudu laa ilaaha ila allah
waa gartay markii ha- meesha lagu keenayey ee, iyo hadda bal farqiga u dhexeey bal ka sheekay waxaa farqi u dhexeeya farqi we- farqi weyn marka halkaan lii keenaya waxba ma aqoon hadda maasha allah alxamdulilah ani hadda dad baa wax bari kara ducaad baa noqon karaa marka waxaa ku maasan walaayada ku maasan kadib waxaa ku maasan dadkii soo qabanqaabay ee dowladan loo qabtay oo ka shaqeeyey inaan jaahilnimada naga bixiyaan bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahda aadan aamiin dowladda waxay socotay toban maalimood haddii laga reebo maalinta jimcada ah ilaahay baa mahad iska leh mahad dhammaantood allah iska leh Ee, intii dowladdan soo qaban qaabisana waan u mahadinaynaa waan ku mahadinaynaa insha allahu ajarkooda allah weyneeyo dowladda casharar badanaa lagu qaatay oo hadda meesha lagu soo koobi karin markii ee, dowladda la bilaabahayena waa un aad baa lisaga liitay haddana waxaad moodaa in oo mataqaanaa alxamdulilah ilaahay falligiis wax fiican laga fahmay intaasaan kusoo koobaya waa gartay ee, wax badan baad faa'iiday bal waxaa la rabaa mujtamaca ee, ku dhegaysanayo in aad u bayaamiso casharada aad qaadateen maxaa ku saabsanaa bal noo sharax casharada awalan waxaa u horeysay maraataba diin maraataba diin ayaa u horeysay marka ee, way sii badan yihiin tawxiidkii baa ku jira salaadii baa ku jirta ee, mataqaana shirkiyaadkii baa ku jira daaquudkii baa ku jira wax badanaa ku jira waa gartay kolka aan meeshaan imaanaysay iyo iminkadan bal farqiga kuu dhexeeyo bal ee, ka sheekay farqi weyn baa ii dhexeeya farqi weyn baa ku- yaa ii dhexeeya maxaa yeelay markaan imaanahayey waxaad moodaa inay wax badan mugdi iga jireen haddana waxaad moodaa inaan aftiin aan joogo sida hadda nalka aan noloshidan oo kale haddii la damiyo dhammaanteen isma arkayn qof aan waxba garanayn mugdiga ku jiraa haddii wax la barana iftiina u baxaya
intaas ayaan dhegaystayaal kuu soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhow waxaa wareysiyada oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid lamid a intaan dib ugu kulmayno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu